asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu kulanta wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhawaada xubinteenna murtida maanta xubinteenna murtida maantana waxaa aalaaba halkan ka soo jeediya aniga oo ah cabdinaasir axmed barkhadle waana xubinteenna murtida maanta ee haddii rabi idmahayo aynu howlaha farada badan isugu keenno innagoo laga yaabo inaan aad iyo aad wax fara badan ugu miisaano teenan maantana waxaan kusoo qaadanaynaa sheekooyinkeenaas caalamiga qayb ka mida si aad u ogtihiinba dhegaystayaal waxa ragga la dhaho meelo badan ayaa laga fiiriyaa oo raggu wuxuu u baahan yahay in dhinacyo badan laga eego waa marka ragga la eegayo oo la dhaho ragga noocyada waagi hore ceebta ka ahaa ama aan ragga ku jiri jirin ee hadda kusoo kordhay maxay yihiin marka nin baa la weydiiyey oo waxaa la yidhi rag maxaa kusoo kordhay ragga maxaa kusoo kordhaa lagu yidhi ma ogtahay su-aal cajiibaha la weydiiyey rag maxaa kusoo kordhay waa nin hadda aduu dadka laga yaaba nool inuu ka mid yahay waxaa lagu yidhi hebelow ragga maxaa kusoo kordhay markaasuu yidhi maxaa kusoo kordhay miyaad dhahdeen mise maxaa xunoo kusoo kordhay baad dhahdeen waa kala laba ma ogtahay rag maxaa kusoo kordhay haddii lagu dhaho iyo rag maxaa xunoo kusoo kordhay haddii lagu dhaho laba weji bay kala yeelanaysa marka waxaa leeyahy rag maxaa xunoo kusoo kordhay ayaa la weydiiyey markaasuu yidhi rag laba xun ayaa kusoo korodhay rag laba xun ayaa kusoo korodhay haye maxaa ka hadhaa leeyahy raggii maxaa ka hadhay oo hadhay oo gooni u hadhay markaasuu yidhi rag labaa ka hadhay saa la yidhi haye bal noo sheeg baa la labada ka hadhay markaasuu yidhi doodane iyo dudumiya labadaas ayaa rag ka hadhay marka maxaa kuusoo kordhayda meesheedaan ugu tegi doonaa laakiin maxaa ka hadhayda ayaan dul istaagayna waxaa la yidhi rag maxaa ka hadhay markaasuu yidhi rag labaa ka hadhay waa doodane iyo dudumiya haye bal macnee baa la yidhi marka wuxuu yidhi doodane waa nin ciduu waxu sheegala cid fahantala cid u afgartala cid dhegaysata waaye dadka wax tala ka qaata waaye waxuu talo u sheega waaye wax tilmaamo waaye wax uu tilmaamo waaye oo xidhxidhan oo isaga dhanba xidhxidhan oo qufulmay oo aan horay iyo dib midnaba u soconin oo qaribmay doodani ayaa la dhahaa wiyo kaasu rag waa ka hadhay u fiirsaya raggiiba kaas waa ka hadhay oo dee goormuu rag wax la qabsan haduusa waxba sheegi karin isagiina cido wax ka dhegaysanaynin waxna uusa sheegaynin banaanadana uusa iskeenaynin oo uu isxidhay muxuu yahay waa doodani kaa wuxuu yidhi doodana la dhahaa rag waxaa ka hadhiyo doodane iyo dudumiye haye doodane waa kaas haye dudumiye waa kee waxau yidhi dudumiye waa nin afka kala haya wax alla wuxuu arku liqaabi wax alla wuxuu arko nin hadduu la murmo dharbaaxuu ku sii daaya raashin meeliyaal hadduu arko wuu qaataa haddii qabandi la qaybinayo qaar buu dhacaa haddii shaqa loo dhiibo dam buu siiyaa haddii xildhibaan loo doorto wax alla wuxuu arku xadaa wax alla wixii ceed uu wax soo gaarsiiyaba ma laha waa bahal laba afle oo wax alla wuxuu arko la qahayo dam wax siinaya wax loogu imaanhayana ayna jirin oo aan qowl lagu ammaanaysan karin oo aan xil lagu ammaanayn karin oon tale lagu ammaanayn karin oon tayo lagu ammaanayn karin wax lagu ammaanayn kara male kaas wax alla waxa uu arko waa uu la qahayaa labadaas marka wuxuu yidhi raggay ka hadheen maalinka dambe dee ninka noocaasa uraakiy xumaay tuuggaha ma rabna soolama dhahayo cid walba ka hormaan maysa haa rag waxaa ka hadhuu yidhi dudumiye iyo doodane labadaasu rag way ka hadheen buu yidhi midna dabeecad xumadiisa iyo xidhxidhnaantiisa iyo aamusnaantiisu la hadhay midna iimaan la-aantiisa iyo boobkiisa iyo waxliqidiisa iyo horornimadiisa ayuu rag uga hadhay labadaasu raggii ka reebay wuxuu yidhi labadaasu rag way ka hadheen bal xagga ii dhig labadaas xaggaasuu geeyey mahmahda maanta aan kusoo qaadanayna xubinteennan murtida maanta idamka eebe waxaa la yidhi bad waa loo dabaalbartaa bad waa loo dabaal bartaa